SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales at sbs.com.au.
waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali shalay oo bisha februaayo a ahayd lix waxaa adduunka laga xusayey maalinta wacyigelinta waxaa loo yaqaano f g m ka oo af soomaaliga lagu yiraahdo gudniinka fircooniga oo dalal badan oo soomaaliya ay ku jirto markaasi dhaqan ahaan eh, laga fuliyo saadiya saadiya cabdi karin waxa ay ka mid tahay haweenka degan magaalada sydney waxayna aada uga shaqaysaa arrimahaasi wacyigelinta iyo sidii dadka soomaalida iyo dadka kale looga wacyigelin lahaa nidaamkaasi hadda mamnuuca ka ah dalkan australia waraysigii saad cali ayaan weydiiyey bal arintan waxaan f g m ka ama gudniinka fircooniga ee dalkan australia halka u marayo waxaanay tiri
n waa salaaman tahay xasan n micnaha maanta waxa aw- waxay tahay f g m awareness day yani awareness waxa weeyaan in baraarujin dadkii oo laga dhaadhacsiiyo eh, khatarta uu leeyahay f g m marka maga- kelmadda f g m ma isticmaalaan waxay u taagan tahay female genital mutilation micnaha waxa weeyaan dumarka tarankooda mutilation waxaa la dhahaa wax oo dhaa- dhaawac weyn bahdil loo geysto oo kale so waa magaca loo bixiyey sanooyinkan dambe adiga in the nineties-kii marka ay campaignkan uu bilowday in la in la dabargooyo dhaqankan oo dumarka micnaha la gudaayo mase la jarjaraayo marka saas kelmadaasay ula baxeen marka runtii haddana waxay tahay un waxyigelin micnaha dadka in la ogeysiiyo eh, arrintan ina weli ay tahay wax ay u baahan in laga laga yani laga digtoonaado waa gartay marka eh, soomaalidoo kale ama soomaaliya waxay ka mid tahay dalal lagu qiyaasay soddon oo laga isticmaalo eh, nidaamkan eh, gabdhaha guditaankooda ah marka en, maxaa loo sababeyn jiray marka dhaqan ahaan la fiiriyo maxaa gabdhaha loogu sameeya waxaas ama loo gudi jiray
minaha dhaqankan waa dhaqan waa soo jiray oo yani meeshu ka bilowday dad cugleyn oo fircoon iyo dhaqankaas kasoo bilowday n dad waxay leeyihin waa wax dhaqan diiniyan marka ilaa hadda wax oo baaritaan marka lagu sameeyey wax la hubo oo la og yahay kolley inuu dhaqan yahay oo wax muddo soo socda yahay taas waa laysku wada raacay oo ayeyaasheen iyo hooyayaasheen kulli ay soo wada mareen n ah, runtii hadda dadka micnaha intii oo waxyigelintan ay bilaabatay waxaa moodaa inuu hadda soo yaraanayo n tan kale n, ah, micnaha annaga hadda dadkan ah, oo wax- waddankan australia sharci baa baa ka jira oo ah dowladda inuu mamnuuc ka yahay australia goboladeedoo dhan qofkii oo guda mase oo caawiya micnaha waxaa laga wadaa qofka caawiya xataa hadduu yahay waalidka ehelka dhakhtarka qofkii oo micnaha oo dhiirigelin ku sameeya waalidku dhao nakeen aan gabadha gudno qofkii guda dadkaasoo dhan sharci waxaa loo soo dejiyey in xukunka uu qabanayo toddoba sano xabsi ah marka markii oo arrimahan iyo sharcigan oo la la diiwaangeliyey nineteen ninety sevenkii waxaa dhacday kadib in united nationka dad badan ay ka doodaan masalan ah, kelmadda f g m inay tahay kelmad oo very aada u u kulul oo adag yani waa kelmad laleeyahay wa- dhaawac dhaawac waxaa tahay bahdil qof oo masalan dadka hadda oo soo maray oo lasoo guday annaga dhaqanay noo tahay waa lagu soo guday oo dhibaato way kusoo gaartay taas la iskuma haysta laakiin waa wax aad ka gudubtay laakiin waxay noqotay in adigii lagaa dhigo victim adiga inaad tahay sida qof oo dhibaato soo gaartay oo sidii la- la dulmiyey so marka victim aad noqoto si yani bahdil oo liidid oo kale I- iyo dad badan oo ka danqaday magacaas f g m inay tahay magac aad u u adag oo aan ka jeclaan lahayn in nala dhaho gudniin masalan circumcision waa englishka gudniin weligeed circumcision un baa u naqiinay laakiin beryahan dambe kelmaddii waxaa baxday f g m marka xataa waxay u sameeyeen heer la gaaray baaritaan badan dhaqamo badan oo wadamada ay gaara gaar ahaan ay u tahay bariga africa a u badan yani kasoo bilaabo masar sudan ethoobiya eritrea somaali way jiraan wadamo kale africa oo sameeya masalan sierra leon oo kale laakiin ayaga ciyaal yaryar ma gudaan mana istoltolaan micnaha hadda bahadilkan iyo dhaawaca meesha ka hadlaya mutilation yani oo oo qofkan dhabargooyn wax badan jug weyn lo gaarsiiyey waa mutilate waa waa la dilay dadka kale oo isguda sidaa ma sameeyaan waxa ay soomaalida sameeyaan iyo suudaantoo kale tusaalo saas daraaddeed ayaa baaritaan badan waxaa lagu sameeyey waxaa la ogaaday dad baa waxay isku gudaan anaga waxaan ku magacaabnay sunna micnaha xawayaan in yaroo ilmaha la qanjiirinaayo oo oo masalan meesha la saraayo mase jirka wax yar oo xubin laga goynayo marka taas ayaa waxay u kala bixiyeenba stages yani wuxuu kuleeyahy stage one stage two stage three u kala leeyahy mina dad oo toltolan dad oo dhaawac yar oo oo jariin un lagu sameeyey dad oo gudaha iyo bannaankaba ka toltolan masalan markaan gudaha iyo bannaanka ka dhahayo micnaha waa cajiib waxyaabo badan oo waa waa qofka bini aadanka dhaawac weyn loo gaarsiiye xagga jirkiisa meel ka mida xibnahooda marka runtii saas ayaa keentay magacaan iyo in sharcigii la diiwaangeliyo la yiraahdo qof dambe uusan samaynin marka waddanka halkan australia waxaa kaloo ka jira xataa haddaad ku caawiso qof dibadda overseas yani waxay ka wadaan masalan haddii aad ilmaha istiraadi allele halka kuma samayn kartid african kusoo gudaya in dhibaato kaaga imaanayso marka taa waxaasoo dhan waxaa loo sameynaya in dhaqankan in la baabi'iyo marka runtii anaga ahaan waxyigelin waxay naga tahay iyo cabsi dhaqa oo sharcina naga tahay waxaa moodaa beryahan dambe inuu soo yaraanayo gudniinka oo yani aysan ahayn si badan gabdho badan inaanan la gudin mase oo la toltolin waa garta marka caday waddanka soomaaliya oo kale marka la joogo dhaqankii bay ahayd dadkoo dhan gabdhahoo dhan baa la gudi jiray hadda australia saa sheegtay waa ka mamnuuc oo qofka xabsi buu mutaysanayaa haddii lagu helay inuu guday marka bulshada halkan joogtoo kale ma baqdintaas sharcigay ka baqayaan baa is leedahay oo way rabi lahaayeen gabdhahooda inay gudaan mise dhibaatada ka imaanaysa guditaanka oo gabdhaha loo geysanayay isaga daayeen
waxaan dhihi karaa labada dhinacba way jirtaa yani weli way jirtaa dad uu dhaqanka uu ku dambeeyo ah inay tahay wax la yaab leh oonan gabadha gudniin la-aan say u joogi kartaa oo ay tahay laazima inay gudaan oo taana waxay kutusaysaa inay malaa sharciga ka baqanayaan oo hadday rabaan si qarsoodiya malaa inay hataa soo gudaan laakiin haddana waxyaabo badan hadda waxaa soo kordhay cilmigii dadki cilmigii way barteen gabdho badan oo dhakhaatiir badanaa jiro hataa rag iyo dumar kulli oo yani in dadkii ay fahmeen in waxan uusan ahayn wax muhiim nolosha biniaadanka ku ah in ay jiraan muslim anagoo kalaa oonan gudnayn aynan nool yihiin oo islaamnimadii aad aada u wada siman tihiin marka waxaa la ogaaday inuusan dhaqanna ahan inuu diin ahaan ahayn oo dhaqankaa yahay masalan because anaga hadda markii waxa la baaray maxaa keenay maxaa la isku gudaa mina waxaa la ogaaday dad baa waxay aaminsanaya waa wasaq waa micnaha waa nijaasi ku leeyihin gabadha hadday gudneen micnaha daahir maaha waxaa la ogaaday inay aaminsan yihiin haddii aanan xubintaas la jarin inuu sii weynaanayo marka waxaa hadda la ogaaday wax weynaanaya inuusan jirin wasaq iyo nijaaso inaynan jirin masalan hadda ragoo kale dhaqan ahaan xataa dadka muslimka iyo kiristaanka kulligu ay is wada gudaan micnaha caafimaad ahaan ragga la gudi karo inay u fiican tahay balse qofka dumarka ah gudniinka iyo waxa aan ku dhaqanno inay dhibaato caafimaad ahaan jirkeeda iyo maskixiye ahaan ayba u tahay marka oo dadki way arkeen oo dumarkii ayagaaba ka hadlaya dhahay dhibaatadaasa iga soo gaartay markaan ilmaha dhalayay micnaha waa dhaawac meel dhaawac hadday tahay oo calaamad oo sida masalan markuu qofka wax soo gaaro jug uu soo gaaro jirkaaga maxaa la dhahaa scar yani markuu ku yaalo daqar oo kale nabar nabarka meesha ku yaalo way ka adag tahay haraggiisa uu ka adag yahay hataa meel kale marka hataa marka oo ay noqoto ilmaha marka qofka dhalayo jirkii ma kala baxaayo waayo waa meel oo adag oo talan marka hadda caafimaad ahaan dadkii waxay soo fahmeen cilmigii in uu dhibaato leeyahay oosan faa'iido lahayn laakiin haddana bakdi waxaa jirta maarata ama lagula yaabaa oo mase gabadhaada lacaayaa lagu qoslaa weli arrintaas waxaa moodaa inay weli nagu sii dambeyso waa gartay oo waxa- waxyigelin badan ay u baahan tahay waa gartay marka waxaa waxaa jiri jiray baan isleeyahay oo la maqli jiray gabadho haddii aan la gudin waxaaba laga yaabaa inay suuqa gasho eh, maaragtay iyadoo aan la guursan ay eh, niman raadsato wax noocaasa taas waxba kama jiraan soo maaha
waa waa runta i mean uh, dha- yani waxaad arkaysaa waxyaabaha waxay ka mid tahay oo annaga nalaga dhaadhiciyey qofka haddaynan gudnayn inay uh, micnaha way ka dareen kulushahay way ka dareen badan tahay micnaheeda waxay kutusaysaa oo hadda waxaad u gudday inaad dareenkeeda yareyso micnaha su-aasha taasaa imaanayso marka runtii hadda run waxaa la ogaaday imisa gudan oo toltolan oo haddana qofka hadduu fasahaad yahay uu aanan la celin karaynin ay ku xirnayn gudniinka imisa gabdho muslina oo oo oo oo oo you know asturan oo oo idablena way jiraan oonan la gudin marka runtii dadka hadda arrimahaas way runta way arkeen yani si- wixii la qariyaba iyo hadduu ahaa beriga hore layskama warhayn waxyigelintan oo kale hadda hadda maanta kale sidaan u hadlayno maysan jirin beriga hore laakiin hadda waxaa soo batay cilmigii waxaa moodaa dadkii maskaxdoodii inay eh, soo furfurmayso ay raalli ka noqonayaan in haddii gabadhooda ay aysan gudnayn ay tahay wax caadiya oo waxba ka maqneen noloshooda waa gartay saacada soomaaliya waxaa aada ugu badnaan jiray gabdhaha eh, umul raaca oo markay ilmaha dhalaan eh, dhinta maadaama aysan jirin nidaam ama cilmigii ama dhakhaatiirtii caruurta caloosha ka qali jiray waxaana laisleeyahay wax badan waxa ugu wacnaaba gabdhuhu maadaama ay aada u gudan yihiin oo la toltolay markay ilmahooda koowaad weliba iyagoo dhalinyaro lagu guursaday inaysan eh, ilmihii ka soo bixi karin marka taas marka la fiiriyo miyaysan xataa waalidiin badan ku khasbayn inaysan samayn waxaan
En wa- wa- waa sax way ku qasbi kartaa waa wax muhiima balse waxay ku xiran tahay annagii bulsho ahaan soomaalida haddaan isku wada raacno aan ka hadalno qaladkeena aan dhahno wal bal fiiri eh, dhibaatadaas imisa ah, ah, hadda africa waa la ogyahay shantii qof dumaroo ilmo dhalayo waxaa laga yaabaa mid inay u dhimato en, iyadoo ilmo dhalayso yani waa waxyaabaha oo dhalinka wax ugu fudud waayo oo la badbaadin karo balse imisaa umulraac lagu leeyahay hooyadan way umulraacday Eh, taana hadday dadka ka hadla dhia talo maxaa keenay inu qofka waxaa fiican in la isweydiiyo maxaa dhibaatadan oo oo mar walba na hortaagan maxaa keenay n waad maqlaysaa gabar yaroo la kufsaday oo mase mindiyuhu sii geliyey yani runtii imisaad maqlaysaa mindiyaa la geliyey subxaanallah yaa meeshaas mindi geliya marka runtii ma waxa ugu wacan dhaqan xumadeena iyo because mase dhaqankii oo ahaa waa waa la toli jiray waa la furayaa waa waa loo furay waa la furay yani waxyaabahaas wuxuu ahaa wax la maqli jiray marka ninka wuxuu isleeyahay malaha haddii wax la dumar ay furi jireen bal aana ninkana mindideeda ku furto so waxay noqotay m- wax oo yani qof dhan bini aadan dhan waa anagoo hadda jirkeena oo la dhaho bini aadanimaday ka baxsan tahay loo isticmaalo oo la oo marna la furo la tolo waa waxyaabo oo oo u baahan in la dabargooyo n runtii dhaqan ahaan annagun bay weli nagu dambeysaa waxaad moodaa ummadihii kale in laga ilbaxay mise in la sanceeyey mathalan waxaad arkaysaa eh, dadka eh, hadda sierra leone oo kale oo muslin ah eh, qaarkood badankood iyo malaysia ka soo qaad meelo qaarkood waxaa jirta waxay u isticmaalaan cosmetic yani si qurxin oo kale qofka markuu qurxin ahaan buu u raadiyaa inuu hadduu rabo meeshii soo gooyo laakiin wax istoltola annagay nagu dambeysaa weli marka arrin waxaa u- jirta mar laga soo daayay akhbaarta halkan ay ahayd dad baa halkan isticmaala medicareka yani medicare waxaan ka wadaa en, iyagoo isticmaalaya dhaqaalaha dowladda caafimaadka inay qurxin ahaan isku sameeyaan ay isa soo googooyaan marka waxaa la yidhahday bal maxaa kan oo ka dhigay inay okay tahay caadi tahay inuu qofka qurxin ahaan oo xaggiisa hoose soo jari karo oo medicare adoo isticmaalaya iyo kanna oo mamnuuc looga dhigay marka haddaa isku barbar dhigto en, waxaad arkaysaa qof choice buu leeyahay qofku markuu weyn yahay oo qof weyn yahay oo go-aan gaaro haddaad doonto maanta waxaad dhigi kartaa sankayga waan soo dhuudhuubinaa halkanaan ka balaarinaa waxaad doontaa samayn kartaa sidoo kale jirkaaga adiga iskale balse waxa la diidan yahay waxay tahay ilmo yar oo awood lahayn oo bini aadamnimo si bini aadamnimo ah oo in la jaray oo haddana lasii toltolay masalan hadda kasoo qaad maanta haddaan dhahno maya waxaan ku magacaabnay sunna oo yani si fudud meel baa laga soo jaraya ayaga waxay ku leeyihiin ilmahan xaq uma lihid inaad dhaawacdo ilmahan yar yani haddaad doonto isaga markuu weynaado joyce buu leeyahay ha sameeyo way jiraan hadda malaysia mase meelo waxaan maqlay canada oo kale waxaa jirta meel la yirahdo toronto trimming toronto trimming waxaa laga wadaa dad baa u taga oo isa soo qorqora oo xagga hoose iska qora dumar ah marka ayaga laakiin ma istolaan waxaan la talo anagunba soomaali ah dhaqan weli sidano kolle waxaan dhihi lahaa malaa suudaantana way nugula jiraan laakiin dad waxaa jira oo ka baxay marka runtii sababta oo ay tahay muhiim inaan ka hadalno waxay tahay dhaqan wuu jiraa oo wax wanaagsan iyo wax xunba adduunka wax walbuu ka dhacay waad arkaysa dad oo wejigooda calaamado u yeeli jiray oo yani ay ka wadaan qurux mase inay tahay calaamad oo sumad oo reerkan oo kale weji gabdhahood saan bay wejiga u dilaacayaan masaragooda dhagaha gooygooya china oo kale waxay samayn jireen gabdhaha markay dhashaan ayagoo yaryar lugtaa laga jebin jiray caglaacasha xagga hoosaa la jebinayaa dib in loo celiyo faraha ilaa ciribta mara lagu duubaya marka dhaqankaasi way ka tageen micnaha waxaa la ogaaday inaynan faa'iido lahayn ayago hadda masalan waxay ku magacaabi jireen waa qurux anaga sidaan u dhahno maya waa nadiif bahalka ma koraayo waa waa la daahirinaya gabadha waa waxaa laga dhigayaa yani ina laga yareeyo camal dareenka waxay naga tahayba dhaqanimo foolxun way jireen dadka way iska daayeen marka waxaana loo daaya ma aha hadda qasbad oo lagu qasbay iyo dareen yani ayaga inay isfahmeen war waxaan waa waxyaablen aan iska daayno haddii dadka ay ka hadlaan inuu gudniinka dhibaato yahay oo laysku raaca inuu dhibaato yahay waxaan dhihi lahaa haddaba ha layska daayo sooma maadaama inta badan arrintan marka laga hadlaayo hooyooyinka iyo ayeeyayaasha iyo gabdhaha iyo haweenka unbaa lagala hadlaa marka raggu door makay ku yeelan karaan si arrintan loo ciribtiro waxaad ii aan maqlaya saake mar yani in ragga dhalinyarada hadda ay rabaan gabdho aanan gudnayn arrintaas waa wax ay u baahan tahay soomaalida inay ka hadlaan ma waxay isku gudayeen ceeb waaye gabadhan ninkan yuu la yaabin micnaha nimankaa rabay in gabadha la gudo marka waa in hadda bulshadii ay hadlaan rag iyo dumar ay dhahaan war ma rabno ha gudina gabdhaha marka raggiina waa ayagana waa inay ka hadlaan arrintan ee dhahaan dhibaatana ku qabnaa naga daaya definitely aad aad iyo aad way u yeelan karaan sababto ah bulshada laguu sheegayo ma aha dumar keliya bulshada waa rag dumar ciyaal family reero dhan dadka waa jaaliyad dhan dad isla wada socdo maadaama ayaga ragga yani waa inay sheegtaan waa inay kaalin ka qaataan wixii dhibaayo hooyadeed iyo hooyadiisi walaalkiis iyo walaashiis iyo qof walba hadday tahay wax dhaqan xumo ah waa in laga had oo la dhahaa aan ka hadalno aan dhahna waxaan aan iska dayno oo masaajidada iyo meel walba laga hadlaa runtii waxaa moodaa anaga hadda kasoo qaad wadaadadii marki la weydiiyey sunnada inay wax hadal ku dareen maaragtay sunno iyo marka sunno hadday tahay runtii maanu arkin carab kale oo iskuda ma sunno oo muakad iyo ayaga marka haddii ay tahay diin ahaan in laga hadlo in la yiraahdo war waxaan aan iska goyno ilaahay ma ma minaha waad aragtay qur-aankii hotaa ilaahay noo diidaya dad oo calaamado xoolaha u sameeya oo dheg ka jara iyo sumad iyo waxyaabo loo baahneen oo masalan wax ilaahay wuxuu sameeyey qurux buu abuuray yani wax walba ilaahay kaamil buu ka dhigay qurux buu ka dhigay marka haddii annaga aan rabno inaan wax ka bedelno waa in arrintan oo aan ka hadalnaa oo aan aan mamnuucnaa so ragga kaalin weyn bay ka qaadanayaan waa inay ay ku dhex jiraan oo laga wareystaa aysan ahayn wax arrin dumar ku saabsan waayo ayaga way qusaysaa taasi waxay ahayd saadaa cabdikariin oo iga warramaysay arrimaha gudniinka markaasi fircooniga ah
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho